bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah radio whatsapp waa idin salaamaya balamo aad u balaaran oo xaqiiqdii bulshada qeybeeda kala duwan ay ka qayb galeen ayaa maanta baladweyne ka dhacay banamahaas wuxuu bilaa wuxuu bilowday saacaddu markay ahayd sagaal galmood wuxuuna soo gaaray ilaa saddexdii galabnimo banamaha wuxuu ku saabsanaa dhowr qodob ay kamid tahay maamulsamaynta gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe sidoo kaleeto wuxuu ku saabsanaa doorashada laba kun lix iyo toban halkay ka dhacayso xildhibaanada reer hiiraan sidoo kaleeto wuxuu ku saabsanaay hiiraan oo ah gobol aada u ballaaran marka loo fiiriyo soomaaliya sideedii gobol oo jamhuuriyadda soomaaliya lagu aasaasay kun sagaal boqol iyo lixdankii hiiraan markaasoo gobol ahaa toddoba gobol oo kamida sideedii gobol maanta waa toban iyo toddoba gobol halka hiiraan weli ay gobolkeedii tahay marka reira waxay ku doonayaan marka in aqalka sare baarlamaanka federaalka ah in ay ka helaan intay helay heshay koonfur galbeed intay heleen jubbaland intay heleen puntland ama somaliland marka hiraa saas way doodooda ku salaysnayd sidoo kaleeto shirkan shabeellada dhexe iyo joohan waxa u arkaa maaragtay dowladda waktigeedu dhammaaday afar sano kadib inaan wakti loo haynin maamul lagu sameeyo marka maamul gacan kuxumisoon bulshada aan matelayn oo iyaga maaragtay dowladda ay dadaal ka riixayaan oo danaha laga dhahay dana siyaasadeed qof shaksiyadeed aysan ahayn dana bulshadeed barnaamijku intaas ayuu ku salaysnaa waa gartay marka muddo ayaa lagu howlan yahay maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana isa sii taraya khilaafaadka hareynaya maamul samaynta arrintan marka maxal ma u aragtaan idinku in isu soo baxyo noocan oo aad dhigtaan oo aad ugu soo horjeesataan maamul samaynta hanaanka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe
horta maamul goboleed marka la sameynayo ama dowlad goboleed marka la sameynayo la yidhaahdo la yidhina federaal baa la yahay macnaheedu waxa weeye xukunka inuu hoos ka yimaado garoonka inuu ka yimaado inuu ka yimaado wadatashi dadka heer tuulo heer degmo heer gobol haddii ahaan lahayd marka dowladdu marnaba kuma mashquulin inay xukunka hoos u dhigso wadatashi shacabka inay samayso dadka wax isku darsanaya ay wada fadhiistaan qaabka wax iskugu darsanayaan iyo waxay kala qaadanayaan ay ka heshiyaan sidoo kaleeto dadku marka wax isku darsanayaan horta waa inay isku darsi heshiis yihiin tusaalahaan oo kaleeto gobolka shabeellada dhexe dagaalla sokeeyo badan baa ka dhacay oo weli heshiis laga gaarin sidoo kaleeto gobolka shabeellada gobolka hiiraan beelo tiro badan ayaa ku dagaalamay oo weli aan heshiis laga gaarin marka reer hiiraan waxay ku doodayaan shabeellada dhexe ay ku doodayaan marka dib heshiisiin in la helo dadka isdagaala inay heshiiyaan kadib markaas gobolka reexiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe ee laisku keeno haddii wax isku darsanayaan iyo haddii wax isku darsanayaan iyo qaabka wax iskugu darsanayaan marka dooda maahan kaliya reexiiraan marka waa dood shabeellada dhexe ay qabaan hiiraan ay qabaan marka dood halkaasay ku salaysan tahay marka banaanbaxu muxuu tarayaa banaanbaxu waxa weyn buu tarayaa wuxuu cadaynayaa bulshada reer hiiraan iyo shabeellada dhexe inay marnaba raalli ka ahayn maamul bulshadooda matalayn in loo dhiso kaasoo horseedi kara dagaal la sokeeyey marka taas way kasoo horjeedaan caalamkay tusayaan aragtidooda bay cadaynayaan dowladooda bay tusayaan maaragtay shucuurtooda iyo aragtidooda marka taas maanta halkaa baa laga cadeeyey sidoo kaleeto guddiga doorashada dadban oo oo heer federal waxay sheegeen inaysan doorasho aysan ka dhacaynin xildhibaanada adan sare iyo adan hoose gobolka hiiran iyo gobolka shabeellada dhexe amni dafe awgeed ama marka reer hiiraan waxay cadeeyeen maanta jecliyada soo dhaafna waxay cadeeyeen inay hiiraan nabadgelyo tahay beledweyneheedu nabadgelyo tahay banaanbax nabadeed in laiskugu soo baxay boqolaal kun ay ka qayb qaateen ardada iskuulada ka qayb qaateen ka qayb qaateen doonada iyo wasada ay cadeeyeen maaragtay ay beeneeyeen aragtida guddiga doorashada taasoo ah in halkan ay amni tahay doorasho lagu qaban karo niskadaas xildhibaane madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliya xataa in halkan beledweyne lagu dooran karo taas reer iran bacdi waa gartay marka waxaa jira shirar madasha wadatashiga qaran loogu magac daray oo ka dhacay meelo fara badan sida kismaayo baydhabo cadaado iyo weliba sidoo kale muqdisho marka waxaa jiray siyaasiyiin uga qayb gashay gobolka hiiraan u matalaysay marka haddii aad sheegteen in mudaharaadka qaarkood aad ku dhaliilayseen inaad heli weydeen qoontadii golaha sare ha noqoto golaha dhexe xildhibaanada ha noqoto aad heli weydeen marka arrintaas oo uma muuqato haddii siyaasiyiin ay idin turjumayeen oo meesha ay fadhiyeen aysan waxaasi kusoo qanceen ay soo qaadeen arrin siyaasadeed soo uma muuqato
horta aan aan halkaas aan isla fahamno ma jirto marnaba ma dhicin dad matalayo hiiraan ama shabeellada dhexe inay nolosha wadatashiga waxyaabaha loogu yara ay ka qayb galaan haday ahaan lahayd baydhabo ama kismaayo ama xamar ama ado ama garowe naba eeba kama qayb gelin marka taas la soco inta halkaan ka dhegaysanaysana waxaan rabaa inaan u caddeeyo cadaaladnimada jirta waxaa kamid ah in goboladii kalete ee soomaaliyeed oo maanta dowlada goboleedyada ay matalayaan inay ummadda dhan masiirkeeda ay gooyaan cadaalad darre ay ku gooyaan su-aasha kaleto in isweydiiye mudan waxay tahay nolosha wadatashiga marka loogu yeero horta sharciga ku dhisan yihiin magac xaqiiqdu sharci kuma dhisna waayo meel lagu doortay soomaali dooratay ma jirto maamulay matalan marka haddii ay wax wanaagsan ay la imaan lahaayeen dabcan way ku matali karaan soomaaliya laakiin marnaba cadaalad kuma salaysna waxay la wareegeen si sharci darro ah baarlamaankii ummadda soomaaliyeed ee federaalka shaqadiisii la wareegeen marka nolosha wadatashu sharci darray ku dhisan tahay loomana dhammayn oo dhammaan gobolada soomaaliyeed kama qayb gelin banaadir kama qayb gelin shabeellada dhaca kama qayb gelin hiiraan kama qayb gelin somaliland kama qayb gelin marka go-aamada halkaas lagu gaaro o dhan xaaraan bay ku salaysan yihiin dhowr iyo labaatankii sano iyo ka badan iyo ama afartan sano gaartay waxay soomaaliya u baaba'day waa cadaalad daro ilaa cadaalad daradaas laga gudbo oo cidda ilaahay xeelka u gartay oo haysa ee cadaalad ummadan ku maamusho weligeed dhibaatada way taagnaanaysaa marka haddii hadda la isku dayo baydhab oo kaleeto ama cadaad oo kaleeto in barwaaqo ay noqoto ay maaragtay cirkaas ay marto laakiin dhulka ama gobolada kaleeto ama degmooyinka ku xeeran ay yihiin kuwa baaba'san marnaba baydhabo maaragtay wanaag kuma seexan doonto horumar ma yeelan doonto cadaado iyo meelaha lamidka marka waxaan ula jeedaa cadaalad oo kan guud ahaan soomaaliya ka dhacda ayaa soomaaliya waxu tari karta taas waa dibadis lagu gaari karaa dibashiis lagu gaari karaa isticmaal lagu gaari karaa marka isku haysi ku dhisan qabiilo kaas ayaa hadda waddanka ka jira waxaan isla nahay marka haddaan laga gudbin dhibaato horna iyo horseedi doonaa ugu dambayn maxaad ku baaqaysaa waxaan waxaan ku baaqayaa dhamaan ummadda soomaalida qaaga dhegeysanaysa waan salaamayaa reer hiiraan waxa weeye waxay soo bandhigeen inay cabashay soo bandhigeen waxay soo bandhigeen soomaaliya inay cadaaladdarra ka jirto laga soo bilaabo dowladdii kacaanka ilaa hadda qolo kasta qolo kasta ka dambeysa cadaaladdarray ku maamuleysay maahan keliya hiiraan laakiin guud ahaan soomaaliya cadaaladdarradaas u jirtaa waxaa maanta reer soomaaliland waa goonay u leeyihiin waa waa cadaaladdarre ay tirsanayaan maanta waxaad arkaysaa marka dadka fursadda haysta oo hadda wax maamulaya oo hadda xukunka haya ama kuwa mustaqbalka imaanaya inay muuqdaan kuwa xaqiiqda ka tarjumaya wadankan aad uu ballaaran yahay resourcigiisa ay muuqdaan iyo midkan muuqan ummad wadan uu ku filan yahay keliya wuxuu u baahan yahay cidda wax hogaaminaysaa inay maamusho cadaalad wax ku maamusho waxa weeye tusaalahaan oo kaleeto gobol ayaa wuxuu ka kooban yahay hal gobol waxaa jira maanta saddex gobol ah midaa laba gobol ah oo hiiraan ka maaragtay ka ka ka yar madaxadiisa tahay wax soo saarkiisa oo maaragtay uu aada u yar yahay oo kan isdhici karan hiiraan oo maanta maaragtay shacabkooda aada u ballaaran yahay weliba shabeel la maro waddada soomaaliya shicir la marto populationkeeda aada u baadan u badan yahay millions hectarale waddada maaragtay haddii la yirahdo marka maanta hal gobol baa tihin gobol kaleetana saddex gobol baa taa la yirahdo yani cadaalad darrada jirta wey sidoo kaleeto gobolka banaadir ufils waa saddex milyan baa degan waxaa la yidhi xaq mana hegeen marka xagee laga midoobaya xagee layskaga imaanaya marka waxaan ku baaqayaa waxay tahay dowladda waktigeeda waa dhamaaday waqti laskaga luminan marka dadka soomaalida oo maanta jaaniska haysta oo oo wax dooranaya inay doortaan dad bulshada matali kara xildhibaano saarsan meesha la joogo meesha loo socdo taas bay tahay taas waa talada reer hiiraan hiiraan aabitaarada kaaga sheekay maayo soomaalida dhanba tahay hooyadii wadanka hooyadii gobolada maaragtay xornimadoonkii meesha ugu horeysa madaxweynihii ugu horeeyay baa ka yimid ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay baa ka yimid marka wax la inkiri kara maahan haddii dowladda iyo iidad iyo hadday inkiraan raagiraan uma yaqaanin soomaalida kale kana way u garaabi doontaa aad baan ku salaamayaa waan ku mahadcelinayaa raadio warsan